bismi illaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu dhegeystayaal hamiin fadlan weelba isin rogdanka ku dhowaada barnaamijka kulanku warsan oo hamiin walba isin ku barata idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo dhegeystayaal hamiinnimo arbaabaayto khamiisna iyo hagalayta taariikhdiga keedanta labaataiyo shanta bilo setembar labada kun iyo toban iyo sagaalka qodobada shirgadiisa barnaamijka kulanku warsanna oo nimadaana siinkahay dhegeystayaal walibaa ku mid ahaa xasan cali xasana guddoomiyaha deegaanka daynuunay iyo waliba use ku warbeeyey xaaladda deegaanka oo soona sheegay ini deegaankan la hayna goobo caafimaad iyo walbarasha haddaba oona xildhibaanada iyo wasiirada kujida deegaankaasiya ma ynan qabadeen dhugunseella barnaamijka sinkaaya guddoomiyaha degmada buurakaw ee gobolka baay iyo waliba usiina ku warbeeya dilal dhawaanwiilasa iyo kudhenga haddaba ay kudambooya maynalin dili dadkaasaya barnaamijka sinkaaya dhugunseella nabadoon abuukar maamo oo ku mid ee nabadoonnada degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waana ku mid ayo guddiga dhismaha waddada halbowlan ee degmada walaweyn iyo weliba uuse baaqan diray koonfurka beer soomaaliya weliban usa soo kala sheegay in xildhibaanada hakujeeda degmadaasi iyo kufashil menga xilkii oon hayan degmadaasiya haddaba ma ayta sababta dhugunsiyaalla barnaamijka siinkaaya kulan wada tashi oo iyo weliba usiina geegu ku dhacaya magaalada baydhabo kaasi oo lanku hadalaya kulan wada tashi ayaa weliba huseena geega ku dheeya magaalada baydhabo haddaba kulankaasay inta ku dareera ayna qaban qaabe mayna ujeeddada esadhugunsiyaalla barnaamijka siinkaaya xildhibaan cali hoosh oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya ayaa weliba usiina ka jawaabaya buugus horey u qori madiinadii hore ee maamulka puntland cabdiweli maxamed ali gaas haddaba jawaabtasay meeta mayna ka kalifin insa buugasay jawaabkubi xildhibaanka barnaamijka siinkaaya dhugunsiyaalla madiinaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba usiina la kulamaya madiinaha dalkaasi maraykanka donald trump haddaba may kuwada hadaleenga mayneeta sababtuusa donald trump farmaajosan la kulmi qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsana oo nimadu sinkaaya barnaamijka kuliba saaray waan siridare sii doona dhugunsiyaalla anaa cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka dhanka farsamada madag dirta waliba ay maamuda doona saaxiibkayga bilaal hilaal mar kale iyo barnaamijka kulunka warsan waayahay dhugunsiyaal markale weliba hawada sinkalaha amiin faylan idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo noola dareertan barnaamijka kulunku warsan cabdirashiirashka ayaa saari waana siina dareersidan dhugunsiyaala ku bilaaway qodobkan koraya xasan cali xasan waliba waa guddoomiyaha deegaanka daynuunay walibana isu korbeeya xaaladda deegaankaasi wusoona sheegay in xildhibaanada iyo wasiirada kujeeda deegaankaasi iyo kafashilamenga xilka iyo sasoo kala inay walqobdan xaaladda deegaankaasi haddaba gudoomiyaha maranaqato taleefonka walku weydii iyo weliba usin ku jawaabay
xaalada deegaanka daynunay bayley barbadhaylakajaabayley
haye marka kuwaranba dhinagiyo haddii fiiran arrimo bulshada oo kale deegaanka waliba la darana inay qodobo badan haysadaan marka xaaladiisan dee marayd
dooray banka sheegnilay walbarasho la-aanti iyo caafimaad la-aanti lay caafimaadka kale isku baydey dadkii horanyaal ilay hornan sheegnay mil kasto nayb waa dawlad koonfusalka umada homusan hortaydonan sheegnay laakiin waa lasuga jiray kalesi ilaa tadiyo waayahay marka waliba letaa deegaanka ilaa iyo haddii isbedel mukujara caafimaadkii idanta waa walbarashadii idanta marka
haye xaaljasaasu wala isbedela makujira waayahay kawaranba dhinagio amniga guud ee deegaanka
amni shee okayo amni shee okayo weerarada isku dhiijani soor bayn sheegni weerarada daynunay kutiyaayaan baydhoobamay kuwa faraha kutiyaay muqdisho kutiyaay saas oo kale wal weerarada hasuusee yeelaana
waayahay okayo amni shee iskalaayko waayahay waliba sheegtay inay weli deegaanka caqabada haysata marka adina guddoomiyaha deegaankaas hayata may caqabada isleta hadda haysata deegaanka wallaahi wali caqabad meelna hasilaasan oshini laakiin dawladii iyo dhaqdhaqaaq hasa jirata la'aan dhaqdhaqaaq baan jirna saastaraasiya laymahay waliyo hasa gaar ahaan caishado caqabada bulshooyinka lay lama dayansada caqabada wayla waa bulshooyinka waayahay marka haddiiba goobo oo caafimaad ban la hayna oo bulshadana meelo rogaan marka adeega caafimaad intay ku helaan
wallahi maasturada namaraydan sheegniyu baydawi dhaam taaree walaygide mase boolaalo guddoonada baydawo la atiideebshe baydawo war kale oo wadanku hamasmir kale oo laka arta mulaahin baa arlu weydiyaradaasan gaagaleynaadaa
waayahay marka walibana daraaranay jidka hariire daynuunayo baydhaboba usnaftisba aan faylahayna marka halismaha markii dhaawacyada ma kala goobo caafimaadka marbaa dimirasiya jarna ee dhibaatooyin ma kulukula maasana
jidka fayndhayi walaa galaaw walaa buudaawu dhankara jidka dukoonyi daarno wal soomaalidam lagabto masbaahidam lagabtilayo markee saasaasiyada waayahay marka ciidamada rogaan deegaanka daynuunayo ciidamo noceow
ciidamada federaalka roogda ciidamada diga rooga marka ciladii bu ahaa ciladaas buu kusuganya waayahay marka dhawaan wali baana deeraya wararka sheega oo ini ciidamada meelarooga naftiba dhibaato shardu wandhinigi oo raashin haatay qalabka hadayn haysana marka arrintaasay ma ininku sheego karta wallahi ciidan way ballankii hukuma horta la warsadee afka ciidan aan roogaan dawladaanka roogaan laakiin biyosho iyo raashinka way ballankii mudana la warsada daasay waayahay guddoomiyaha deegaanka daynuuna eta muddo iyo hukuma ita deegaankaasay haddana waliba sheega ita ilaa iyo isbedel inteen jirna marka muuqmuuqto adi iyo maamulka koonfur galbeed inay xiriirka hanfaylahayn wallahi qayba koonfur galbeed maamulkiiyo nariirkan fayle iyo fayle horta qayba gobolka bawalanyaalna markii horyaalana ee fayle iyo fayle leraaw deegaanka daynuunay dhayd deegaanaasi oo mayba hordal ku dareera nomata oo may leraayo sidaashim iyo daawo iyo caafimaad iyo ku dareera yeebaan laayna wasaaradda waxbarashada seenay geelkastaaba seenay war oo haddaan oo raacona ma aragna marka ka maamul ahaanna kollay horyaa hadii shaga aamlayoba howlgab ah waan dad maamulkaana war hadda shagadiis oo isku bedeli male si hortaba nida shagayn la nida shagayahay waayahay marka may ku yaaba guddoomiye inay haydo ama saasoo kale dadkii walaa meelo deersiila iyo koobsi qaba amni daro ku jara deegaanka wallahi tulooyin badan ha jiraan sida awdiin iyo goobgaduud iyo meelo badan ha jirta laakiin wala asugu dareero baan lahayna mar meelo mar hajarina mar hadda kor warkooyna jir laakiin wala isbedel oo ku dhaqagaan jir
waayahay ugu dambayntii marka may fariinga diri lahaytay maadaama daynuunay guddoomiyahadeeta ilaa iyo haddana ada sheegayta goobo walbarashadii oo caafimaadkana iyo hirinyin may baaqayn diri lahaytay koonfur galbeed koonfur galbeed may baaqayn diray cid alle inti deegaanadaasa ku jeeda mase cid alle inti mas-uuliyad ku saaran in may waa deegaanadaas caafimaadka iyo walbarashadii goobojo reesan firi koonfur galbeed kulishiyan way baan sheegay in meelo oo markaasi imbaahan daryaalkan baahan tuulooyinka iyo nawaaisheeda baydawi shireeriya iyo ka koobanaan hayna degmooyinka laysan ka koobanaan tuulooyinka la deerti caafimaadka walbarashada waana se gaar ahaan lanfiri weliba dadka oo dawr yaroo deeganadaas kusuguntay gaar ahaan lanfiri on baadaanjeed
genay mayka daaray geedo ungooyahay guray gooba goobeeye dhuxulaa ku garbiisidaye beedka digsiisida ungurtoy geedoo gaarakin daagay madoona guudaasha hirgaraase guulhugadiisana la deeray yunigaas jike yala kinsheenay gaaminay haa hamayka daari ad waqtiga iyo dhammaadan xafiiska anjeeda qur'ada mahinboobsido hemeenamay suubiye walan dabkan ebay dhabahaayana dhuhulanba ka dhambooda hemay suubiye ee usuni dharare madolay dhuhulan miyin oogdo hase walkooyingaadamay dhuhulana ka dhamboodi dharka ebaras siidi sidowshana dhaba ka qabo hewalkarana kugu gudubo malaha eyo kambanigii yuniga
waayahay dhegeystayaal qaybo hore barnaamijka kulanku warsan ee ku guda jirnaa waliba wadasinkala hamiin faylan dhegeystayaal barnaamijka kulanku warsan waa cabdirashiid rashka ayaa saaray dhegeystayaal waana siina darisiya gudoomiyaha degmada buurakab ee gobolka baay iyo waliba uu soo ku warbiyaya dilal dhowaan ku dhan degmada buurakab ee gobolka baay haddaba dilalkaasi ellen jaysidii ayna ku dambooya maraan qata taleefonka gudoomiyaha degmada buurakab aan uu weydiiyey iyo waliba uu siinka jawaabay buurakab arrinta degan deedan baylata oon iyo walo oo wala jiraan oo baaha badan ma jirto marka waraysigii aan uga faylaya samay argaayta wara magacay kala waayahay guddoomiyayadaa mahadsantaa xaaladda deegaanka dhowaan wali baana diiray wararka inay degmadaas ay qof lika dili marka faahfaahin dheeraada haddii aad noosida qofkaasay la dilay qofka faligidiri degmadan qof leeyahay lama qof faligidiri lama qof oo oo haayan lamada horta ila halku sheebka kamidahay walaa kastoo dhan waarangahay ayidimadi meeldedinima shiidi iyo daran iyo wala daadali saasa ka dhimid horta kan kuri kan lamaadna oo yidimada kamid ahaysan lama qof oo daran aysan yarka waa baka fokasi saasa kalimadii saasa haljawaaya waan aragoojan wadamaay mararba waayahay marka dadkaasay la dilay wali baana heshahayn iyo fadaayeen iyo ku biiraan al-shabaab marka wararkaasay may ku jira oo al-shabaabka diran oo baasidan oo lasiishay walaasoo jiraan ee wal al-shabaab intoo reegna ee dadka ciidamada kamid ahaayeen oo gudaajooda dareenahaayeen kan hadda wala lingami kan lingami walalinka talagali maayna kala gal maalinka kala iyo salaacsanay kan kala berbaadi kana kadiri soo linka talagal waayahay marka ciidamada dilkaasay jeesidaan ciidamada nacew booliis amase kuwa oo hogga kala kuwa dagaalkii soo fargalteen هذه هل نوغالي ولا يجينا هذه هل والتكم كتجو ولا تسعى السنة ولا لا هو تيجي الدلال ولا إذا ما نجوم جهاد يجي عند العالم جوكي waayahay dhinigii markuuna fiirna arrimo bulshada oo kale waliba dareerna inay biyaraan zaa'id ay ku jirta degmada marka ka waranba
degmada baahan baa ku jirta ooma ku jir raashin la-aan ku jirta umudo badan iyo afka degan marka fiida oo ilaa hadda kooyana oo samafal oo wadda oo deegaankii baahadiisa oo kadaboolayaana maaran inta laana deegaanka baahadiis buura kaba madila umud badan arriba oo baahan tabarore inta laana iyo samafalka nin yaawiyana badan oo badan waayahay marka marba haddii degmada biyo in laan inta kuelaa bulshada ku nool degmada buura kaba biyo weydindeeshana fiisadii halikuusa toddobaatan kuwan la gada eeladana buurta hooseena oo eele eelgacmeedan wala kuma intaasay isku basaqdaay maayo oo wal badan baa badan jira waayahay marka waliba jirta wasaaradda tamarta biyo ee koonfur galbeed soomaaliya arrimo hoose gudbiidana
aan gudbina sifaydan gudbina iyon farsamo badan ini alfiga ini oo gobrana taawyo balar laakiin darwi bar darwi kooya meer kor laakiin ini oo gobrana wal badan gudbina wana marka sajan iyon jidalaaya wana oo balar ini oo gobrana taawyo
waayahay marka waliba in sheegda inay fuustada biyo todobaatan kun iyo maraayta marka bulshada ku nool degmada buuraka maalin walba awoodana inay fuustayo gadaan
laabeedan sidoo mayda kor horraan eeg oo jiirkaamyaalkii labaatan lii la arjiriyaan horraan eelo badan ku qodan eelo oo ilaa todobaatan ay deeriyaan ku qodan guurta hoose ay soo deegaanka iyo eelo oo tiidayaska jiraan oo lasu kor horraan horaa su kor adeen jiraan laakiin ummadii makaasi awaanta la gooyido ka sii dhimaastareen dadkii wadada la gooyido iskasaayan aan iyo tabaroleytana ay iyo kor horraan taas marka waliba jiraan booydo biyo dhaamiya oo degmada gudaasha biyo ku gadow
booyda istiyaw ganacsiga didan maay booyda oo heeydi sheenaan ee haddaan sidaayan biyo jameela teegidayan laakiin bilaa daba todobaatan kuma soo galaan wasbeejida dhigdayan waayahay marka kuwaran baa dhinayo isbitaalka iyo amsiyada keenan degmada buurakab amsiyada wal dhagdhagaadaya maay isbitaalkii oo bulankashaay dugaaya dhagdhagaay waa waayahay marka isbitaalka guud degmada oo markuun naftaba gudoomiyaha degmada ee tawalmayn qowday waayahay gudoomiye dhawaan ama waliba darana inay ciidamada dhibaato badan iyo kula kulamayaan bulshada ku nool deegaanada hooska oo degmada buura kaba marka arrintaasi inta marayta waayahay
axmed baaburkan imbi arooskiiudaykaan waa dhaaynayan haye saaxiib haye haye niyahow gaariga maba kacaya maxaa ku dhaca niyahow orado makaanikan haddon waaba waynu bahnay
no no no no no no niyo baabuurka wal cilid le erabha biyarato magabu ilu waliga alay hatta fadaas inaad cilid isku gilida baabuur oo maxaa ciladan gelinaya gaariga shidaal wasakhaysan yaa ka shibta baabuurka may shidaalka marka aad ka shibaasa baabuurka ama gadadaas shidaalka isku filtiraaray may dhibta ihaysata waxay ahayd shidaal xumi oo gaarigaygu wax cilada muusan lahayn walaa waa inaan ka war doonaa aan iska fiiriya ma xumee saaxiib inteen ka heli karaa shidaal nadiif ah oo filtiraysan
waayahay dhegeystayaal qayb hore ee barnaamijka kulanku warsan ku guda jirnaa weliba hodisin kale dhegeystayaal hamiin faylan farsamada saaxiibkayga bilaal iyo imaamada ayaa khiyaaraya nabadoonna abuukar maamow oo ku midaya nabadoonnada degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose waanu si ku midaya guddiga dhisma jidka hariiryawa ama jidka bowlan ee degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose iyo weliba usabaaqan diraya xildhibaanada kujeeda degmadaasi iyo wasiiradaba haddaba qaabseen wedanga maynas abdunga keediin sawka jidkaasaya nabadoonka marosa degmada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose rooga iyo waliba naqata taleefonka wal ku weydiiya xaaladda sidee tahay oo saasoo kale walaa haday ku kala feeniyay wadadaasay dhisanga
laba markii gorolta waylaha assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh iyo allaha idaacadda warsan oo ku tirsan koonfur galbeed waylahaa markii gorolto hoska adiga iyo warsan dhammaantiin iyo inta koonfur galbeed maqalkayga iyo muuqaalkayga kasaaso dhammaantii u salaamee wacabdusalaam saafeed aad iyo aad aa laydinka faydanya wal dhib lama jiro dhib ilaahay noohaaya marka shacab weynaha dan ooyaaw warsan dhammaantiin salaamintan waaya idaa maasanta mudane bal waliba ku mid taa guddiga haddii wada dhismooyinka gudaha degmada walaweyn intay walsiin maraaye ameenaha bilowteen dhismooyinkaas bismillahi raxmaan iraxiim idaacad warsan aad iyo aad mahadsantaa hortaan magaage wayladhee abuukur maamow abjiyow agoonka ninka saaw nabadoon aawdhiid kidhaada degmada waldhabeen yaa aha wallaahi degmadoon degmada degma dadka ma lahaynay soddon sano degmada wallo ku gobada ilaahay abuurada male inta dhan way nagadey een ama war loqoda oo kale naga dhig hadda ka hor way dhiidey warsan idaacadan wasin sheege ini baag hooye e oo ulugbiid ee dalli iyo daawa inta biid wadato laamiga dhaftiiskumadoo biigi jiraaw inay maasdil awlaadayga gadoonti dadkii maxaafiista oo isbitaalka ku shaqeeya iyo nafjoogkugiyeen matawla taasa dhiibilaawti way kaloo kii haayeen wal haayad ama dawlad tahaw oo garab loo sii ilaahay abuurada ma jiro shacabweynaha masaakiinta beeraleyda walba in haysan iyo iska taladeen taa iyo koowaad waaya waaya marka dhismadaasay wadooyinkiisan dhisay tan halwada le mise wadooyinka guud ee degmada walaweyn
wali wadooyinka guud walaweyn ma dhisoohayn way dhisoynee haddii aad muuro kasaaso aargada muuri oo markii baabuurta baydhabo iyo camal jeeda kuleydadaas degmada gudaha galaaso halbowlaha jidka kaas waaye kan gadabsana soddonka sana walaal ku qabane oo sidii waroo ama eelne oo kale nagadi kaasaa walku qabadoo hayne waana hadin wayn marooyne heer gabagaba iyaa maroo hayne waana insha allah shacabweynaha iyaa iska taladeen saasaa ogaadaase warsan waayahay marka arintun oo dhisawka wadadaasi halbowlan ee magaalada ama bilowten
wallaahi muddo laba biloodkii dhabaad iyaa wadne dadka dadka oo masaakiin oo beeraleyda kasoo oon haayo tuulooyinka dadkiisa ku shaqooyaan ku aruuri laba ku aruuri sadde ku aruuri sidaasay walki wadne sidaasaa ogaadaas qaska waayahay marka arintun may haddii saacadunka keedi nabadoone maadaama aad kumid tahay guddiga dhismaha wadadaasi wada
horta miyo wankii sheegeen koonfur galbeed onan aan indhaladi wan ku daladi nabadoonsheena aha way dhaxa koree wal nabado koonfur galbeed ma jirto dhaxa kor haddii jirtina mas-uuliyeen way ninkooyseen wasiirka amnigaa ninkooy kii warfaafintaa ninkooy kii warbarashadaa ninkooy kii caafimaadka ninkooy madaxweynaha ninkooy ciidada inta damboynta xildhibaan aaduma gurwada la dhahaa oo saddex madax timin iska haan jirto iyaa geedaad ninkooyta walaa noo ballan qaad walaa inuu ku ballan qaadin noomas aaduma gurwada xildhibaanada awood iidato marka koowaad digilka kadabada aw digil urubsiya turaywa iiwa kan lamaad xildhibaan oo saddexda gobol koonfur galbeed sugujeeduwa diiriya saddexaad waa in doolaasee xaquuqul insaanka koonfur galbeed walaagiyo hooye eh ama aabe eh dib ama ilme eh dib daaro waa idin cadaabay faadama gurwada iyaa la su'aalee geedaad way kooytay iin iyona aanu gobolka shabeellaha hoose ku tirsan oo gobolka shabeellaha hoose hooyada gobolka shabeellaha hoose iyo gudoomiye ku-xigeenka baaliyada geedaad daafeed kooyeen siminaar iyo wal oo dad isuu suubiyaayeen jidka beesoo ku ballan qaadeen way ku ballan qaadeen gobolkana kumaa ballan qaadi faadama gurwadana kumaa ballan qaadi faadama gurwada way baa dhatay haddaa kafiye baana dhatay ilaa haddana warkana ku hayn ilaahay abuur male ila robjidkina gabagabo maroo hay meelihii komaytiya maroe muddooyin suuqiinoo faroo hayne marka waa i sheegaane intii warkaan ku sayta haddii koonfur galbeed ku tirsanta daafeed shiimalayaa daafeed inii koonfur galbeed ku tirsanta oo siyaasiyiinka la hayna ma imanayo xildhibaan idinleeya ma imanayo meelaha hadii la hayneen idaacadda baydhabo door maraa kugu ragni xamar door maraa kugu ragni walahan gabada lahayn degmadigo ama degmadan oo gobol indikamaas warbiina idin gabada lahay
waayahay marka nabadoone maadaama aysan guddigii hayteen waana dhismooyinkaasay eh, meedhasay siin maraaya marka ay kaalin siin kujeysidii qaabneenan marta inayse wadadun heelkas deersidaan
alxamdulilah ilaaha mahadneed iyo dawladda la sheegaa shacabka weynaha meel kasta iyo roogaawa haddii gacmo masalan war walba suugii qoraan hamartii jika maraas ku dhiibto jimeelkii jika maraan ku dhiibo amlakii maalqabeen una maleeyaan oo shaqay ah inay heesay gateen oo abowguna beerta mataano kaarkaaqoboqooba kashiwoy ama arakaawa kashiwoy sidaasaa walki wadni sidaasaa walka dhaqaalayaani geedaasay taa u dhaqaalo oo yaraa meelsun oo gali oo dadka shacab weynaha ka dhaqaaysadaan jidku halkasuubiidhaan ayaa jire haddana waysigu hayna baabuurta daafeed jidka haysido una madaxweynaha koonfurta beetataa isheegni god oo misigi isduugalay oo khiyaalo daafeed ayaa jiri godkii misigooda hoogaan unugu faagida harada beladoogna daafeedaa ku tirsanta nafaqadiiya ma haysino dadkisheeyeenka shaqaysboyna madaxweynaha isheegna wasiirada isheegna umad kastoo isheegna haddii beladoogna awoodiyada gacantaana soo galleen koonfur galbeedana hadisa kordhi marka eh, na- maadaama hadda shaqaday gebagabaye marayta eh, ganacsato badan oo adashaagdi iyona eh, dadka qaar oo walsiin balan qaadan siin ku bahan marka eh, na qaabse hadday islata barnaamijka waan ku gebagabay korta maadaama aysan sheegda inay dan yareetin wallaahi horta gabagabo ilaahay walaagiiseenooda suubiye insha allah dhamaadaayaan ballanqaadna nin suubiina nunku bixina jire ballanqaadsaas haddii halneen mar hora ku baafadni hadduba deerta siyeetana marooy una hedaafeed waa intaasulayna siyeetan meelaha roob bilaawsheeda rooge haddee dawlad haddii jirto way fadaaneen gacan inuu kujaysi dhigirka
waayahay marka waayahay marka jiraan caqabadooyin ku weyn ama caqabadaysan kula kulantan intiisan wadan dhismo un walbuna aqabo kulkulni amliila warama umana ducaa iyo ejiri xasanaadloodii wal bini'aadin ee una hadalnii labada male idna horkooyokana male shacabweynaha iibaalayaan du'aayo hayaan meelaha jidka baabuurnay mahayne dadka maraa wataa fariigoodayo ku faayeen marka eh, ma jirana en, eh, malaga eh, en, wadooyin kale oo en, magaalada galo oo saasan burbursan zaa'id zaa'id zaa'id wadooyin badanaa jiraa fara badan haddii roob uudo meel la dhahaa warka daa'uud muule warkay sifayna irdeeg warka daa'uud muule biyo daafeetu ku ba'an biila seeraayaan buudadaas hirinta buudadaasa hirow fadooaysa haddii koonfur galbeed jirto madaxweynaha iyo gudoomiyaha baarlamaanka haddii daafeedba idin tirsanayna mooshi laakiin waay waa bukii shan boqol koosiya kahay qahooti nagala kahaayaan ani hadna wadoon ahaa qurtihay mushaar maqaado loo hayo bukii shan boqol qof iyo qahooti nagalaase warkaas aawadiye warkaas in la jibiina daruuruba awooduna ka jibiinina mahayno haddii hadda ka jibiina la dhaho ciidamada beladoog la horoogo jirlahaanka dhiye waa wal kooban oo laba buunda la geliyo waa toban iyo shan maalmood gudaantiyo wal qaadadaaya marka daafeetan kusoo guurilaylaya waa weelaase dashkow adiga ilaa haddaad waysii sheegay warku iskudeeya marka daafeedna ilaaha maqan dadka maqan ma jiro dawladba inay maqanayne xildhibaan oo iilator inay maqanayne wasiira inay maqanayne daafeed ilaaha fadooy marka qahookiyaalka masaakiinta beeli fadaan biyo heedayaasho daa uu xidhiyo jirray xidhiyo uduray xidhiyo meelaha haddii dad mas-uul leh carabtiyo saas magala lahayn waaya xildhibaano badan oo waliba jirana ku tirsan baarlamaanka koonfur galbeed ee dowladda federaalk soomaaliya oo ka jeedanka gobolka shabeellaha hoose gaaraan degmada welaweyn marka eh, la hadalina inayo naftayoba kaalantiyo kujeysidaan arrintaasi mafadooyo mafadooyaa sheegni naunini sheegna male daafeedku mafadooyo xildhibaanka kursiga baasidiisaa ki gadadi wasiirka kursiga baasidiisaa ki gadadi haddii shacab weynaha soo dooraneen oo oo sheedineen ana way arag lahaye inay wadanka dhisi lahayen laakiin lang lafta sheegiba oo baryayday hadda bilo octoobar gudaantiye doorasha indhibaanaa la sheegaay haddinkindhilaya dad doorasha ku fikiraya herkindhisee waayahay markaan ku dambayntii maadaama deeto nabadoonka guud ee degmada welaweyn eh, may baaqi hajeedii ilaa ay tihi bulshada koola dareera idaacadda warsan iyo magaalada baydhabo ani ani raskow ani idaacadaad wifi lahaa digir iyo mirib leh walaagii dhiig leh oo ilaahay kasaa u sadaqa jecel way lahaa daafeed gurmada baahanta gurma degdega baahanta reer daafeed iyo ninka hadlahayseen ilaahay ku absada walaagii digir iyo mirib leh qofka isideeya sandugunsado gadareeya inay sadaqa soo dhiibidaan ilaa hadda soo dhiibaan ilaa hadda hadda nasarkaa soo gudbiido oo haddana lakii dhaatay ama kukataas hadaanbariyaa iyo rooya amarkii iskatiyi qofkaas ama qofkaasidan beertada kushibataan laamigii lakushe ulahood saas loo diyaarinina waa sheekada roogka digiri mirflow doowaa qooye marka ku hadliso waayahay dhugunsiyaallah kaase wali bahaay nabadoon abuukar maamow oo ku tirsan nabadoonada waa magaalada walaweyn ee gobolka shabeellaha hoose islamarkaas nuuseeye guddiga dhismooyinka ku dareera magaaladaasi hoose toose qaata teleefonka idaacadda warsan usniin ku warmaayo idaa maasanta nabadoone ali mudan ali mudan raska ali iyo reer koonfur galbeed dhammaantiis iyo salaami daafeed walqabasho qabootee war halin qabado haddii koonfur galbeed ku tirsanaynina higshabeena galaana iyo hardin hadaayo waaye waaye idaa maasanta mudane haye
general trading stationer company saldhiggii baahidaada surunkaad u maraysay suubanay ma taqaan hadalkaabaan waxba soo hel si kaleeto aan u idhaahdee samahan udugiisa wanaaggiisay saaqay saani iigu tilmaan shirkadda sahal general trading company and stationary haddii aad maqashaan saldhiggii u wacnaa baydhabay ka sureene saaxiib la ahaada sahal general trading company and stationary waxyaabaha aad ka helaysaan bulshoy waxaa ka mid ah qalabka elektroniga iyo stationary oo ay ka mid yihiin kombyutar h b icer tushiiba iyo dal sidoo kale waxaad ka helaysaa moobillada noocyadii ugu dambeeyey sida samsung notis nokia iphones intaba noocii aad doonto ayaad ka helaysaa shirkadda sahal
waayahay dhugunsiyaal qayb udhexe barnaamijka kulanku warsaya isla marayna waliba wada sinkala dhugunsiyaal amiin fayna barnaamijka waliba asaare wasiir darasiya dhugunsiyaala anna cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashka kulan wadatashiya iyo waliba geega ku dhexay magaalada baydhabo kaasi oo lanku hadalaya qabyo qoraalka siyaasadda heerka qaran ee deegaanka haddaba unkure waliba meerisay ku hadalay axmed yuusuf oo ee agaasimaha deegaanka xafiiska ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya kureedna waliba meerisay ku hadale wasiirka wasaaradda deegaanka ee koonfur galbeed soomaaliya inaan maantay ama shalay dhimaano magaalada baydhabo annagoo qorshahaygu yahay inaan idinkala qayb galno ama idinla wadaagno sharciga ama siyaasadda iyo shuruucda kale ee lagu maamulayo deegaanka soomaaliya kuwaas oo aan rabno inaan la tashiyo kala sameyno dhammaan maamul goboleedyada dalka ka jira haddii ilaahay ado haddii aan wax yar ka bixiyo backgroundka ama taariikhda siyaasaddan diirdiilka ama shuruucda kale ee lagu maamulayo iyo siday ku bilaabatay dowladda federaalka soomaaliya kadib markay aragtay gaab weyn oo u dhexeeyey ama ka jira deegaanka soomaaliya oo dhibaato badan ay ka taagan tahay sidaa wada ogsoon tihiinba waxay go-aansatay inay bilowdo siyaasaddan sanadkan hadda aan ku jirno ee two thousand nineteenka xoogaa waa yaraa aan ii sheeg aan xanuunsanahay ilaa shalay soo codkayga haddii uusan clear ahayn karaan ahaadaya siyaasaddan waxaa kale oo lagu dhaliyey kadib markii soddonka sane ee lasoo dhaafay dalka wax sharci ah oo nationala uusan jirin ayadana waxay lagu khasabtay inaan shuruucdaan kala sameyno maamul goboleedyada dalka ka jira wadatashi specially sectoriska gaarka ah ee maxaan ku dhahay sheeg dhaqaalaha soomaaliya uu ku xiran yahay kuwaas oo u baahan shuruuc gaar ah oo environmentiga ah in lagu maamulo siyaasaddan waxay u baahan tahay ama ay caddaynaysaa ama hoosta ka xariiqaysaa roolka iyo responsibility-ga qolo kasta oo environmentiga ama deegaanka dhinac kasoo gelaysa sida ay tahay inay maxaa ku dhahay isheegay ay uga qayb qaataan policyga national levelka waxay lagu ablaygareyn doonaa haddii laa yidhaahdo dalka soomaaliya oo dhan iyadoo foundation unoqon doonta environmentiga deegaankeena haddii ilaahay yidhaahdo dhammaan maamul goboleedyadana qaybtoodna horena waana soo tashanay qaybna waa annaga maanta kala tashanayna qaybta dhimanna haddii ilaahay yidhaahdo waanu kala tashan doonaa si gaara waxaan ugu mahad celinayaa wasiirka wasaaradda biyada iyo duurjoogta koonfur galbeed ayaa sidara guud ee wasaaradda oo runtii ah team energetic ama dad dhalinyaro ah oo raba inay maxaankuga sheegay parliament wax ka qabtaan sidooda wanaagsan ay loogu soo dhaweeyeen magaalada baydhabo shirkan quruxda badanna ay usoo qabanqaabiyeen directorate of environment ama agaasiga deegaanka soomaaliya haddii ilaa yidhaahdo wuxuu siin doonaa taageero dhinac kasta oo markaas aan u aragno inaanu kala shaqayn karno weli waxaanu si gaar isugu dayi doonaa baahiyadooda inaanu wixii markaa aan kala qaban karno haddii ilaa yidhaahdo aanu kala qabno policygu waxay aada iyo aada uga hadlaysaa ama ay aada u caddaynaysaa waxyaabaha backboneka nooca backboneka yani lafdabarta u ah dhaqaalaheena soomaaliya sida beeraha sida xoolaha sida fishariska sida daaqa mininka iyo energy-ga waxaan oo dhan waxyaabaha inay kala hadlaayo oo mininka energy-ga fishariska livestoga agriculture-ka wasaaradaba ay shaqadooda badanaa tahay laakiin environment waxay kusoo gelaysaa waxa weeyaan sidii rabo looga isticmaali karo waa inaad eegtaa intee baa la isticmaali karaa maxaan la isticmaali karin maxaa ii sheeg deegaanka muhiim u ah something like that marka waxyaabahaan oo dhan waxaan u baahannahay inaan mar kasta environmental issue-ga aynu haddii ilaha yidhaahdo aynu ka fiirino kadib markaan idiinsoo sheegnay oo hadda aan ila hadlayo aynu dhahayo caqabado badan oo jiro daraadood oo dhinaca shuruucda deegaanka soomaaliya oo aan jirin agaasika deegaanka soomaaliya wuxuu go-aansamay inuu raadiyo qof looyar ah oo sharcigan qori kara markaanu raadinay kadib waxaanu shaqaalaysiinay maxamuud maxamed qadar oo ah qofka maanta inoo daadiin doona haddana nala jooga inuu qoro siyaasadda kan iyo shuruucda la xidhiidha dhammaan ilaa iyo inta laga geynayo golaha wasiirada kadibna baarlamaanka loo gudbin doono haddii rabbi idmo rsiska marka hadda waa drafted oo waxbaa kasoo barana fiican maamul goboleedyadana waa hore baa lagula soo tashanay qeybtood sida puntland maamulka labaada hadda aan la tashanayna waa koonfur galbeed maamulada dhamerna waxaan rajeynaynaa maalmaha soo socda ayagana sidoo kale inaanu gaari doono ujeedada marka maxay tahay kulankeena maanta in aan isugu nimid ujeedada kulankeena maanta waxa weeyaan state kasta in stakeholderskiisa ama dadka varmutiga daneeya ay qeyb weyn ay ka ciyaaraaniin policy makinka ama sharcigan marka aan samayn doono haddii ilaaha yidhaahdo oo ay member kasta oo yacni ama qodob kasta oo siyaasaddan ka mid ah aad in gaara ku fiirisaan seebay tahay ilayn maynula tahay mafahmi ka dhaan wax saxa ma tahay bini-aadam baa leeyahay waxaa la qorayaa qalab baa mararka qaar dhici kara maxaan ku dhahay sheeg waxaas oo dhan sidaa daraaddeed mar labaad iyo mar saxaadba waan waxaan idin rajeynayaa inaad ka qayb qaadataan inaad input fiican ku yeelataan inaad dareentaan inay tahay wax dalkan iyo dadkanba muhiim u ah oo ownership ama lahaansho siyaasaddan hadhowdi marka golaha wasiirada lageeyo baarlamaanka la geeyay hadhow waagi hore waxaa dhici jiray in qofku iska soo qoro sharci kadibna sidaa lagu ansixiyo kaasoo top bottom down ah laakiin hadda wax kasta waa la bedelayo waxaan rabaa in laga soo bilaabo hoos oo dadka ay khusayso lagalato lagala soo tashto haddii ilaha yidhaahdo intaas ayaan iyagoole hadlaa arrimo siyaasadda la keeda fadi ama la kaga fado wadankan soomaali samayla raay imuun gujaysana fikradeen iyo meela raay aqoontaanna ku jeedsan ayaa geedka fursaddaasna sugna siyaasadda oo deegaankan wadankan lakanaga wayba wahan unuun wayba kumadana maadaama reer koonfur galbeedna wadanka soomaaliya kumadana wayba lana fikradan ani uun ka darsana meela raay walaay qabay qoraalkan elhaa qoray ani uun ka darna fikrada anaa ka darna markii meelolo qada hata naftiya soomaaliya wiinta gobolada sharduuniin gobolada naftiya wayba shaleeyna wal sharduuno gobolkan aan ugu helaw gobolkaasna aan wali faankaan lagu helaa jirta oo biodiversity-ga markii aad fiiriyo way wala faday naftiyaba ini unu ka darsan walaa unu ka eedin meel raaya meel raaya qabay quraankan saas dartiya fursadaasna geedka meel raaya gacanteena ka jabta
meelahay fursaddaasna lagu faa'iidaysan doono runtii weliba arrimaha dhalinyaro badan oo oo ergiga aysan ka fircoon arrimoona gorlayan geeg hortay kuwada muuqdan gabdho iyo wiilal iska jiraan weliba taawin doona haddii ilaahay yaasa gacanta ilkaweyn ama fikirda kun inaha kubaha doonta oo ku qadarsada doono maalin wal iyo ergeydan ka rajeeya sababtoo ah dadkaan aragaa way booxan dhalinyaro badan oo may lahaayen barnaamijkan roolis roolio la reebo xadarsada qorani iyo in contribution show iyo faamo ayaa rabahay waan taasna wayba waxay ergeydan kama hasiltiin in isna u qiib galaan samay lahaaye siyaasadii wadankan lakanaga fadi daafna lakanaga fadi walba kadarsan runtii muhiimu mar walba wayba ahaan barnaamijyada noocyada oo kale madii dhiyaayan wayba fayle ini dadka kuwaaladi leh oo tayadiyo saray inay xaquuqib galaan si loona kadarsadaan walaahi wadankan lakanaga fadi ama soomaaliya lakanaga fadi inay waa kudarsan ini khaasatan adin waa koofar gabda lakanaago inay waa kudarsan mar kasta shara- shuruuciyaalka muhiim waayo sida la socotan meelahay meelahay institutionalism ama walism oo shuruuc laane shuruuc laan haddii walaan leyin shuruuc laan haddii walaan leyin mordacero male kow way dhalka way leeyin magaala heedo oo internationaliga iyo kulanta ma shuruuc ay haysteen leyin oba shuruuc badan haysana walba adalkiin kadegsanayna walba kadegsanayna
waa usra an barya owlaadana abshir baladiina yaninkoyti hadda owlaadana sidiis baag wad weeldhadaayaan axsaankan waa weliba mishalherne baladiina haddii ay ahaadan lahayti caanayaalkii baladiina lakagordaayi heer kasta iyo ahaadaanba hadda waddankiyo diyaarkiinka iyin baladiina one two three oo eh onaga markii usa dhalada ilaa usu ku deerowsada jar baladina one two three dhinaga raashiinada owlaado baladiina iyo caanka kahaytiina hadda kiindiyaaru iyo oku kooban buskud iyo weliba yoogagii owlaado la siyaayi iyo weliba nooc kastoo ku mid ee raashiinada war laka faraxoo nin wada
idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo nordarartan dhugunsiyaala walayba wada singalaha miinfaylna qayba wangidambe barnaamijka kulanku warsan ee samaraynaa dhanka farsamada saaxiibkayga bilaal iyo imaamada iyo cabdirashiid rashkana hasaari barnaamijka waana siin diraysa dhugunsiyaalaha xildhibaan cali hoosha oo ku tirsan xildhibaanada baarlamaanka soomaaliya yaa weliba uuse ka jawaabay buug uuse horeyn qori madiinadii hore ee maamulka puntland cabdiweli maxamed aligaas haddaba sababta meeta mayna jawaabay uuse ku biyi doona xildhibaanka iyo la dhugunsida
anigoo maraya washington d c aeroboorkeeda ayaa waxay soo gaaray qoraallo facebook laga soo qaatay oo bage boog uu qoray cabdiweli gaas bejka magac ayaa ku oolaa iyo muxuu ahaa rag kale oo u bixiyey midowda shayaadiinta iyo isbarbardhig puntland xilligii uu isaga ka horreysay puntland dayac ay ku jidhay iyo dhibaatooyinka haysteen marka waxaa la yidhaahdaa aamusku waa ogolaansho barkiis waxaan rabaa marka inaan arrintaa ka hadlo waxaan la xiriiray cabdiweli waxaan ku yidhi buuggaas ma leedahay wuu i qirtay inuu leeyahay wuxuuse ii sheegay inuu buugu gadaal ka fiican yahay ima aficin warkaasi aada baa baraha bulshada baa aada ugu soo qaadqaatay marka cabdiweli anigu maanta inuu hadlayo oo waxaa ka hadli karo oo madal imaan karo umaba qabinba laakiin waxaa la yidhaahdaa beenlowga muxuu ahaa waxaa sira muxuu ahaa beentaasi dhabaa la yidhaahdaa oo xusuustaa yar beenlow xusuus yaribaasi dhabaa la yidhaahdaa marka runtii aada baan ula yaabay inaan marka ka hadlaan door goostay wuxuu yidhi maxamed cabdiraxmaan cali baan la soo xiriiray maxamed cabdiraxmaan buu qadka soo geliyey si qarsoodiya arrintaas hadeeroo la jooga baanan isku xirka aanan aqoon inaan qof isagoo ila hadlayo qof kale aan soo geliyo xagga muxuu ahaa tiknolojiyada dabcadda ma baqaani shakhsiyadayduna ma ogola tan labaad ragga uu bixiyey labayo tobankaay oo uu yidhi muxuu ahaa midowga shayaadiinta oo uu sii fogaado abkooda uu gaaray asal ahaan shayaadiin inay ka yimaadeen ayna yihiin nimankaas waa niman reer rugaaleeda waa niman tiradooda anigu maba aqaani oo tir uu sheego isagu laakiin waan danaynaya waan malaynayaa raggaas rag badan oo anigu aan ka mid ahay oo ikhyaara oo odayaasha meeshaasa oo muxuu ahaa xag cibaado iyo xag akhlaaqeed iyo xag mas-uuliyadeedba niman qiimo gala ah laakiin garan kara ninka xun oo isagoo kalaa nooca uu yahay inuu ku kaarta baxo oo xumaantuu lahaa oo markaas ma garanaysaa ku fokus gareeya halkaas waxaan xusuustaa tobankii bishii lixaad labaatan kow iyo toban inuu kambaale igala soo hadlay maalin anoo qardhamaraya oo yidhi caliyow cabdiraxmaan faroole igala hadal farmaajo wuxuu ii ogolaaday ra-iisul wasaarihii buu ii wadaa ragga kale muxuu ahaa oo meesha jooga iyo isna ha isoo taageero waxaan kala hadlay farolan waxaan kala hadlay jabuuti isagoo jooga arrintii markaan u sheegay oo aanninka odaga wayla soo hadlay marka inaad ku taageedid wuu soo codsaday aniguna sidaasaan kaa codsanayaa farole markii ugu soo celiyey wuxuu yidhi waa ku taageeray arrintii waana waana dhameeyey abaal bay ahayd aan u galay ragga kale oo uu xusay shayaadiinta uu ku sheegay laakiin qiimigooda dadka kale ogsoon yahay waxaan ogaa oo anigu aan ka mid ahaa lacag boqol kun oo dollara inaanu siinay oo jeebadayada uga qaaranay wakti uu muxuu ahaa doorashaan gelaya abaal la-aanta marka waa lagu yaqaanaa asraarka beentaana waa lagu yaqaanaa rag badanoo farmaajihii u galay isaga keenay boosashanadaas soo gaarsiiyey iyo faroola iyo kulli wuxuu uga abaalguday waa la ogyahay marka ninkii horta wanaag u gala xumuu ugu abaalgudaa asraarkana waa yaqaanaa waa ninka baarlamaanka dhexdiisa intii lacagta uu sameeyey la yidhi lacagtaan ma sameyn uu yidhi gacantiinaan ku arkay waa ninka shaqaalihii intay soo istaageen yidhaahdeen mushahaarooyin maanaan qaadan oo caana oo isaguna markaa garowe iyo dabakhiyo uu ka dhisanayo hadda uga dhisan yihiin muxuu aha gaalkacyo iyo muxuu ahaa washington d c iyo walahaa shaqaaluhu mushahaar buu qaatay asraaf noocaasa bini aadan ilaahay abuurtay oo la soo istaaga aniga horta waa qofkii ugu horreeyey oo mas-uula wuxuu sii daayey isbarbandhigii baan wadaa bal waktiguu joogay iyo waktigii kale wuxuu sii daayey argagixisadii jalasha ku xirnayd wuxuu xoojiyey oo heshiis la galay argagixisadii kale oo buuraha joogtay ilaa ay baadeen ganacsatadii wuxuu xilligiisii weli lama arag puntland maraakiib deeqa oo masaakiin loo keenay oo aan weligood la bixina kulli uu yidhaahdo xulufo isaga agtiisa iisoo iibsha oo ganacsatada laga wada iibiyo oo kulli bakhaarada la dhigi jiray waxaynu aragnay in madal kasta uu tago wax beena oo aan daacad ahayn oo markaa dadka meesha uu jooga uu ku qancinayo inuu sheego sidii canada markuu tagay uu yidhi puntland faqiiriin iyo waxaa iskugu soo haray muxuu ahaa iyo dadaan aqoon lahay tii banka moon tii dubay oo muxuu ahaa haddii ilaahay dankeeda leeyahay uu lahaa waxaa puntland waa gabar yaroo fiicanoo waa waa alkulistayaal baa guursaday odayaashii soo xukumay qaslad bay ka sinaayeen nin been sheega kuma jirin nin faanaana kuma jirin nin khaladaad kale oo khaladaad suuqa lehna kuma jirin marka intaasuna nin nin u gafayey iyo nin nin wax u sheegayey ma jirin inuu maanta buug isagoo intaasa markhaantigeedii jooga oo dadkeedii sidaa u jooga oo la dhaqan yahay oo nin waliba ku markhaanti furaya waxa uu sameeyey inuu wixii hore caayo inuu mado kala caayo inuu nin waan weligii qof abaal uma gelin cid kastoo abaal u gashay uu ku magaciisiiyo inuu ku kaarta baxo si xumihiisa aan ma garanaysaayo uu dad kale xumo ugu tilmaamo waa wax cajaba weya waa garasho xumo waa muxuu ahaa haddii ilaahay idankeeda leeyahay waana liidnimo weyn dadku waa markhaanti wuu joogaa nin walbana waa la ogyahay muxuu ahaa haddii wuxuu bi'iyey iyo wuxuu saxay iyo wuxuu yahay mustaqbalkana buugtaan uu qoray oo beentahay oo raadadka dambe uu ku sheegayana ma dhacayse bugaag badan baa la qoraya artikalo badan baa la qoraya waxaanu sidaa ma ahaanayso marka waxaan meesha marka rabay inaan beentaas buuggaa beenta iyo faanka ninkaas muxuu ahaa waxaa ku qoray inaan mujtamaca u caddeeyo
hoollan huraana qoralunka mooday tagihan raab xarun caafimaad oo hagaagsan lankiito walaay hadda helana deera xarunta caafimaadka ee horteed international hospital hawraar daawo laa'i hool suubanaan hufnaan i adeeg shaqaalan hagagsadaana heegan dhakhaatiir hoolkar eh xikmad iyo aqoon higa caafimaadka hoolanka heldher xaruntii oo ku hoolgalaayaan horseed international hospital xaruntii helowshe linhilowshanaayey hadda la helay laka habriiri horseed international hospital daawo heer sare eh mishiimahal door eh xarunti linka hagaagow heegan maykinka aha horseed international hospital dhakhaatiirta shalce dhaktarada uduryahan raabta iyo nay qaliinka doctoreso gulnus oon dhalatay dalka
waayahay dhugunsiyaalla goodaan wali baantaa kafmeere barnaamijka kulunku warsan oo numada sinkuwa idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo barnaamijka oo kuli baasaaray waan sinadirasa dhugunsiyaalla anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid ashka inta barnaamijkun barnaamij lamida reedon kulamaan akheeraya waa cabdirashiid ashka oo sinkutabasaasiyo amiin nabada asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu